sabuuraddii boqol afartan iyo shanaad ilaahayow boqorow anigu waan ku sarraynsiin doonaa oo magacaagana waan ammaani doonaa weligay iyo weligayba maalin kasta mahad baan kuu naqi doonaa oo magacaagana waan ammaani doonaa weligay iyo weligayba rabbigu waa weyn yahay oo waa in aad loo ammaano weynaantiisuna waa mid aan la baari karin farcanba farcan ayuu shuqulladaada u ammaani doonaa oo waxay ka warrami doonaan faliimahaga waaweyn anigu waxaan ka fikeri doonaa haybadda ammaanta leh oo sharaftaada iyo shuqulladaada yaabka badan dadku waxay ka hadli doonaan xooggii faliimahaaga cabsida badan oo anna waxaan sheegi doonaa weynaantaada waxay ku hadli doonaan wanaaggaaga badan xusuustiisa xaqnimadaadana way ka gebyi doonaan rabbigu waa nimco miiran oo waxaa ka buuxda raxmad cadhano wuu u gaabiyaa wuuna naxariis badan yahay rabbigu wax kasta wuu u roon yahay naxariistiisuna waxay ka sarraysaa shuqulladiisa oo dhan rabbi oo shuqulladaada oo dhammu way kugu mahadnaqi doonaan oo quduusiintaaduna way ku ammaani doonaan waxay ka hadli doonaan sharafta boqortooyadaada oo waxay ka sheekaysan doonaan xooggaaga si ay bini'aadmiga u ogeysiiyaan ilaah faliimihiisa waaweyn iyo ammaanta haybadda boqortooyadiisa boqortooyadaadu waa boqortooyo daa'imis ah oo dowladnimadaaduna way sii waartaa tan iyo ab ka ab rabbigu wuu tiidhiyaa kuwa kufa oo dhan oo wuxuu toosiyaa kuwa gota oo dhan wax kasta indhahoodu adigay wax kaa sugayaan oo quudkoodana waad siisaa xilligiisa gacantaadaad furtaa oo waxaad dherjisaa wax kasta oo nool rabbigu jidadkiisa oo dhan wuu ku quman yahay oo shuqulladiisa oo dhanna wuu ku nimco badan yahay rabbigu waa u dhow yahay inta isaga barida oo dhan kuwaas oo ah inta runta ku barida oo dhan kuwa isaga ka cabsada waxay doonayaanba wuu siin doonaa oo weliba qayladoodana wuu maqli doonaa wuuna badbaadin doonaa iyaga rabbigu inta isaga jecel oo dhan wuu ilaaliyaa laakiinse kuwa shar kale oo dhan wuu wada baabi'in doonaa afkaygu wuxuu ku hadli doonaa ammaanta rabbiga oo inta jir leh oo dhammuna magaciisa quduuska ah ha ammaaneen weligood iyo weligoodba